إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadii sanadda hornimadan waxaa ka mid ah kamiin ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay qaraxyo waxay la beegsadeen fariisimo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ciidamada kenya ee jubbada hoose ku sugan qaarkood ayaa xalay waxay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin barakac xoogan ayaa waxa uu ka bilowday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib markii uu webiga ku fatahay xaafado ka mid ah magaalada dowladda federaalka ayaa sheegtay in khilaafka kala dhexeeya puntland uu sabab uu noqday inuu fashilmo qorshe shisheeyuhu dayn lagu leeyahay uga cafi lahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in uu ka baxay dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabul mujaahidiin wilaayadda islaamiga ah ee gedo ayaa waxa ay soo bandhigtay toddoba askari oo ka soo goosatay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada baardheere ee gobolka gedo kulan looga arrinsanayay horumarinta xoolaha iyo xanaanayntooda ayaa lagu qabtay degmada buulo fulaay ee gobolka baay maamulka hirshabeellena waxa uu kordhiyey safaarooyinka gaadiidleyda lagu baarto inta oo qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoobo warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kamiin ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa la xaqiijiyey inay dhabaha u galeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo halkaa marayay ugu yaraantii hal askari ayaa la xaqiijiyey in dowladda federaalka dagaalka looga dilay waxaa sidoo kale jira askar kale oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay dagaalka ku dhaawacday ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay qaraxyo la beegsadeen fariisimo ciidamada dowladda federaalka ah ku leeyihiin magaalada muqdisho mid ka mid a qaraxyada ayaa ka dhacay dhufaysay ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda daalo ee degmada howlwadaag ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhaawacmeen qaraxa ka dhacay xaafadda daalo qaraxa kale ayaa waxa uu ka dhacay xaafad la yidhaahdo roob daaye oo hoos tagta degmada kaxda horey magaalada waxaa uga dhacay qaraxyo iyo dilal ka dhana dowladda federaalka ah ciidamada kenya ee ku sugan gobolka jubbada hoose qaarkood ayaa xalay waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay weerar la beegsadeen ciidamada kenya ee dhuufaysyada ku leh deegaanka kulbiyow in muddoa ayuu halkaa dagaalku ka socday faahfaahin dheeriyana kama aynaan helin wixii khasaaraha ee kenyaatiga la beegsaday la gaarsiiyey baraka xoogan ayaa waxa uu ka bilowday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib markii webigu uu ku fatahay xaafado magaalada ka tirsan cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa ka bilowday barakac ay sameynayaan qaar ka mid ah dadka ku noolaa magaaladaas ka gadaal markii webiga shabeelle mara gobolkaasi uu bilaabay inuu ku fataho qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada iyo sidoo kale dhulbeereed aada u baaxad weyn webiga shabeelle ayaa karkaarada jabsaday waxaana biyaha ay buux dhaafiyeen in badan oo ka mida guryihii ay dadweynaha ku sugnaayeen iyadoona muuqaaladii ugu dambeeyey laga soo duubay magaalada ay muujinayaan dadka oo barakac sameynaya iyo biyaha ku fatahay magaalada oo ah kuwa aad u fara badan xaafadaha laga barakacay waxaa ka mid ah howlwadaag kooshin xaawataako iyo sidoo kale xaafadda bundaweyn dadka ayaa u barakacay xaafado kale oo aysan weli fatahaadda webiga gaarin waxaana laga cabsi qabaa in webiga uu ka sii daro maadaama aan ilaa iyo hadda wax xal ah loo helin maalmihii lasoo dhaafay ayaa soomaalida ku nool dhulka soomaali galbeed oo itoobiya gumaysato waxa ay dirayeen degniina ku aadan webiga oo dhankooda ka imaanaya
waa biyihii etoobiya ka imaanayey oo webiga garab socday biyahan sida la sheegay mustaxiil bay ka soo leexdaan ilaa iyo halkaan webiga ma arkaan hilikeliye ayaa webiga ugu sokaysay ka galaan marka hilikeliye markay tagaan aaday u adag tahay waxaa u yaalla xayndaab aad u weyn oo guddiga fatahaadaha ay dhigeen halkaas hadday tagaan waxaa laga yaabaa webiga inay ku noqdaan kadibna webigu gibi ahaanba uu gibiyada jabsado halkaasna ay fatahaada ka dhashaan marka dadka magaalada deggan aad ha u saqirnaadaano biyaha saa u boodaya ee halkaa ku sugan yani waxa weyaan waxay ku wajahan yihiin magaalada ayay ku wajahan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala ha noo sakhiro ciddii iska buuri karta ha iska buurto digtooni ha la qaato insha allahu tacala ma ahan markii ugu horreysay iyo webiga shabeelle ku fataho magaalada beledweyn islamarkaana u sababa barakac kan la mid ah sannadihii lasoo dhaafay gaar ahaan kuwii ay roobabku xoogganaayeen ayaa sidaan oo kale magaalada looga barakacay maamulka hirshabeelle oo muddo magaaladaasi ka arriminayay ayaan ilaahi hadda wax xal ah ka gaarin dowladda federaalka ayaa sheegtay in khilaafka puntland kala dhexeeya uu sabab u noqday in uu fashilmo qorshe shisheeyuhu deyn uu ku leeyahay uga cafi lahaa mahad cubayd ayaa warkan faahfaahinaya dowladda federaalka oo maaro u la maamulka puntland ee u muuqday inuu faraheeda ka baxay ayaa bilowday inay warbaahinta hanjabaad u mariso kadib markii ay ku guuldaraysatay inay xaliso khilaafka ka dhexeeya iyada iyo maamulkaas maamulka puntland oo isaguna si dhow la socda fariimaha kaga imaanaya villa soomaaliya ayaa sheegayay inuu diyaar u yahay dagaalka afka ah ee ay ku dhawaaqday dowladda federaalka kani waa xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka wuxuu u hanjabayaa maamulka puntland isaga oo sheegayay inay diideen kasoo qaybgalka shir ay ugu yeereen wuxuu kaloo tilmaamay in maamulka puntland uu caqabad ku yahay deyn cafis uu sheegay inay muddo ka tuugayeen shishayaha dhammaantood u taliya oo aan ka raali ahayn isqabqabsigooda iyo musuq maasuq ay iska dhex wadaan taa beddelkeedana doonayay inay u hirgeliyaan danahooda maadaama ay dhaqaalo badan ku bixiyaan dhammaan inta kale wasaaradaha maaliyaddu way wada shaqeeyaan marka laga reebo puntland haddii dayn cafiskii ay kaabiga inoo taagan yahay oo bisha sagaalaad ama tobnaad ama koob iyo tobnaad ee sanadkan ay tahay deynta shan bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saaraa adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda puntland la waayay hadday u fashilanta ka warramo yaa mas-uul ka noqonaya shacabka puntland mas-uul kama noqonayaan maamulkaa mas-uul ka noqonaya xasan garguurta ayaa isaguna dhowaan warbaahinta hadal u mariyey maamulka puntland wuxuuna sheegay in maamulkaas uu qarka u saaran yahay in uu dumo waa sida uu hadalka u dhigay odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta reer puntlandna waxaan leeyahay labaatan iyo afar sano wakhti dhow ma ah maanta meesha aad joogtaan afar iyo labaatan sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxaa suurtagal ah afar iyo labaatan maalmood ka yar inaad ku duumisaan wixii afar iyo labaatanka sana la soo dhisaya oo maalin walba meel marayay puntland markii ugu horreysay oo doorashada qof iyo codal laga abaabulo maanta ma aha horaa looga soo abaabulay oo laysugu dayey mid aanay dadka fahamsanayn ama raalli ka ahayn in la mariyo waana la mari waayey hadda ka hor haddana ma maraysa dadka haddaanay raalli ka ahayn haddaba puntland siday u aragtaa hadallada ku wajahan ee ka soo yeeray dowladda federaalka waa kan wasiirka warfaafinta maamulkaas oo xasan sheekh maxamuud ku tilmaamaya nin xanuunsan oo daawada gacanta loogu wado horta waan u cudur daarayaa madaxweynaha waa nin waayeela hadeer sida la sheegayna waa xanuunsanaya waxa gabadhiisa sababta ay gabadhiisa ula socotana waxaa la sheegay in maaragtay xilliga maaragtay inay daawadiisa sido inay muxuu ahaaye xilliga uu seexanayo xadidayso iyo xilliga uu shaqaynayo waxyaabaha muuqdaa inay caafimaad darra muuqato waa ka muuqata waayo haddii madaxweynuhu caafimaad qabo u malayn maayo intuu masaaji soo galo inuu arrintaasi la soo taagi lahaa khatartaas xasan isagay ku kooban tahay waxaan u malanaya wuxuu horseed ka yahay duullaan soo socdo malaa horseed ka yahay waabuu noo sii sheegay khilaafka xarkaha goostay ee ka dhexeeya puntland iyo dowladda federaalka ayaa soo bilowday waa hore wuxuuna sii xoogaystay kadib doorashadii dhoweyd ee xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha dowladda federaalka ku noqday xilligaas wixii ka dambeeyeyna iskuma fiicnayn dowladda federaalka iyo maamulka puntland mana ka soo qaybgeli jirin mas-uuliyiin iyaga ka socda shirarka dowladda federaalka gudoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in uu ka baxay dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin hogaamiyihii ku caanbaxay goodiska boolo xooftada iyo bowda qaawiska ee gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa iminka asigoo ka dhigan waraaba araxda ka jabay oo fadhi kudireere ah waxa uu ku sugan yahay magaalada beledweyne waxaanuu sheegayaa inaanu taag u ahayn dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin shalay magaalada beledweyne waxaa safar diyaarad loo adeegsaday ku soo gaaray madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe maadaama dhulka aan la mari karin oo xarakada shabaabulmujaahidiin meelo badan oo ka mid ay ku sugan tahay inkasta oo labada nin waa madaxweynaha hirshabeelle iyo kan gobolka hiiraane khilaaf uu ka dhex jiro haddana waxay ka midaysan yihiin dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana cali guudlaw uu doonayay inuu cali jayte ku dhiirigeliyo in uu dagaalka sii wado laakiinse cali jayte ayaa mikrofanka ku hormaray waxa uu sheegay haddii ay yihiin reer hiiraan in muddo ku dhowaad sanad ah oo ay ku jireen dagaalka ka dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku daaleen islamarkaasina iminka wixii ka dambeeya loo baahan yahay in cali guudlaw uu la wareego waxaa aad nasiib wanaag maanta noogu ah anoo ku hadlaya dadkii aad ii idmatay reer hiiraan afkooda waa daalnay dagaalkii waa wadi weyne maanta madaxweynuhu inaad dagaalkaa uru bixiso ciidan hor la u qortayaa iyo qolo bannaanka jirto noo soo xawishayaab dagaalkii waa dhaqaaji weyne inaad uru bixiso gacanta haddaabaad nala joogto maanta gacantaada ku celin dadku waxay ii yidhaahdaan markaan anoo hadlaya ay arkaan dadka meenta dagaalgiisaa ka tegaysaa war maanta madaxweynaha wuxuu idinku dhiibay waa kaasi ogaada warkaa wuxuu ka dhignaa guudlaawow libaaxa dhegihiisa kuguu ogi cali guudlaawo oo ka jawaabaya warka cali jayte ayaa waxa uu soo qaatay mahmaha la micno ah fallaari gilgilasho kaagama harto soomaalidu waxay tidhaahdaa guddoomiyow usha madaxaada kugu jabo dabadkeeda lagama gambado cali jayte cusmaan ayaa dagaal ka dhana ku dhaqanka shareecada islaamka waxa uu bartamihii bishii juun ee sanadkii tega ka bilaabay walaayadda islaamiga ee hiiraan waxaanu ku soo duulay deegaana shareecada lagu xukumayey waxa uu xilligaasi sheegayey in xarakada shabaabulmujaahidiin ay yihiin gabal sii dhacaya
gabalkaasu siduu u dhacay yaa baa shabaab u dhacay haddii alla idmo waadna arki doontaan waxaan idin leennahay haddaad markii hore bilaabi weydeen ood mar dhaxa ku soo biiri weydeen war waa gebagabaya hadda ku soo biira iminka waxaa ka soo haray raggii uu ku tilmaamayey gabal sii dhacaya asigana waa ka ku go'doonsan bartamaha magaalada beledweyne halka oo ay ku ilaalinayaan ciidamada etoobiya waxaase magaalada darafyada ka taagan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo asiga iyo intii la mid ah fursad ku gaadaya cali jeyte cusmaan wuxuu ahaa nin dhibaato ku haya qabiilka uu ka dhashay waxaanu dadka ku qasbayay in ay dagaalka galaan asigoo xataa odayaashii dhaqanka ugu goodiyey in aanay xilalka hay doonin haddii aanay la dagaalamin shareecada islaamka odaga jiidda dagaalka ka maqan ee hiiraan jooga hadda ka horna waan sheegay mar labaadna waan ku celinayaa uma aqoonsan doono inuu odaya uma aqoonsan doono nabadoon inuu yahay uma aqoonsan ixtiraamkeenna nagama heli doono afartan sano ninkii gaaray jiidda dagaalka yimid ayaan reer hebel uga dhigaynaa aan duq uga dhigaynaa haddii alla haddii kale jiid dagaalka la soo buxiyo hogaamiyaal hore oo dagaalka hiiraan qayb kaga jiray ayaa horay u tegey sida madaxweyne xigeenkii hirshabeelle yuusuf dabageed iyo xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambalolshe kadib markii ay qaateen qaybtii kaga soo aaday lacagtii shisheeyuu ku bixiyey dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka cali jayte qudhiisu lacagtaa qayb ayuu ka qaatay mar ayuuna dibadda u cararay oo dhowr bilood ayuu ku sugnaa dalka uganda bil ka hor ayuu soo rogaal celiyey oo uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana xarakada shabaabulmujaahidiin isku dayo uu sameeyena waxay noqdeen kuwa dhicisoobay beesha xawaadle oo cali jayte iyo kuwa la midka ay dagaalka geliyeen ayaa qayb ka mid ahu waxa ay la heshiisay xarakada shabaabulmujaahidiin halka kuwa kalena iminka ay hubka tiiriyeen oo wax dagaal aanay u soconin arrintaasna waxay culays ku noqotay hogaamiyaasha qandaraaslayaasha ee shisheeyaha u shaqeeya ee cali jayte uu ka mid yahay walaayada islaamiga ah ee gedo ayaa waxay soo bandhigtay toddoba askari oo ka soo goosatay ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan magaalada baardheere ee gobolka gedo maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya toddoba askari ayaa ka soo goosatay dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa degmada baardheere ee gobolka gedo maamulka islaamiga ah gedo ayaa askartan isa soo dhiibtay kusoo dhoweeyey deegaanka shanqalow kana tirsan wilaayada gedo sida ay sheegeen askartan isku soo dhiibtay maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayada gedo in ay ahaayeen askar tababar ku jiray waxyaabaha ay usoo goosteen ayay ku sheegeen in wax dhaqan diinta ku salaysan aysan ka jirin halkaa mid ka mid ah askarta soo goostay ayaa sheegay waxyaabaha ku dhaliyey inuu isa soo dhiibo uuna sheegay in mar mujaahidiinta al-shabaab ay soo weerareen markii xabadda ugu horreysay ay dhacdana ay gududkooda ku carareen dhibaatada meesha kala kulan waxaa ka mid ah meesha ragga iyo naagaha lama ka lahaa ragii oo dhan waa isku tagii o dhan waa isku wadato sidaas darteed markaan la qabsi waaye ayaan dib u soo laabtay guddaaniga waxaan joogay lix toban beri weerarkii habeenkii u dambey dhacay xabaddu hore markaa bilaawtay godkan ku jiray sidaa u dhacaa dhegtalan ka maqlay dareenkayna cabsi unbaan aan nagalnay nagashay meeshaan ku dhimanan inay meel xun tahay ayaan ayaa cabsideena ugu weyn ah waxaan u diri lahaa in ayagana meesha iyada inay meel fiican ahayn waa ogyihiin inay kasoo laabtaan ay u toba keenaan
mid kale oo ka mid ah askarta isu soo dhiibtay ayaa tilmaamay in xerada ay ku jireen ay ku rafaadsan yihiin ayna gaajo halkaa ku dishay xaradani oo xara fiican horta maahan wakaa xarado xarari lagu ba'san waayo niwa nolosha meesha ka jirta aad iyo aad u dhibadantay wakaa ciyaalka niwa meesha gaajo aad ugu ba'san yihiin si guud waxaan u diri lahay intaan meesha isla joogno dhan inay meesha kasoo baxaan oo xarada ay mujaahidiinta soo dhiibaan anigoo maxmuud shirmaaka cabdulaahi maxamed oo degmada baardheer ka imaaday xeradii dhisida ciyaalka dhibow waan kasoo goostay murtadiinta waan ku qaldamay qaladna waa jiraayoo waan ku qaldama haddana waan kasoo noqdo qaladka isaga anigoo magacayga la yidhaahdo cali yuusuf cabdille ee ka imaaday degmada baardheero kana soo baxay xarada ee dhisiido naf iyo shaydaan ayayna ka ahaadeen rag dhallinyaro ayaa macnaha ayaa meesha igu riday bacdina wax badan aaba jooginba saddex beri baan joogay inta aan joogayno yacnii waa uun ka shakiyo waa isaga soo baxay waan ku arkay onaga soo baxay unbaa jiro ugu dambeyn waxay ka warameen in maamulka islaamiga higedu uu si wanaagsan u soo dhoweeyey wareeyadoo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan inay noo soo dhoweeyeen islaamnimada fiican dhammaantood waa u mahadnaqayaa raggii meesha jiray waxaan u dirhayaa baaqitaan fara badan baan u dirhayaa oo sababtay tahay wixii aniga aan arkay oo indhahayga ku arkay oo yacni gaalnimada farada badan wixii ii bidhaamay meeshii iga bidhaamay wixii kulley hadda waan ku dhex jiraan waxaan leeyahay dhammaantood ha ka soo baxeen meesha magaciisa afiim abrahan waa kasoo tegay xaaraan xarada baardhar sataan ii dhisay tumay lix beri nafii shaydhaan ay u qaamaysanta waa kaa biyo kaa badan dadkaa baan ku qaalir meesha saan umalaynaya maya meel gaalo ka hor usnaa u tegay halka haween dagaalkas dhaca bes halkaas haween dagaalkas dhaca dee waxaan la kulmanaya haweenkaas waa sigin ciidamada dowladda federaalk ayaa ka firxanaya goobaha dagaalka kadib weerar joogto ah oo kaga imaanayay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee difaacaya ku dhaqanka kitaabka alle kulan looga arrinsanayay horumarinta xoolaha iyo xanaanayntooda ayaa waxaa lagu qabtay degmada buulo fullaaye ee wilaayada baay sida warkan uu ku faahfaahinaya maxamed daahir calasow magaalada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah bay waxaa lagu qabtay kulan looga arrinsanayay horumarinta iyo xanaanada xoolaha kulanka oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayadaasi ogaasyada iyo dhakhaatiir caafimaad oo qaabilsan daweynta xoolaha mid ka mid ah dhakhaatiirta goobjooga ka ahaa kulankan ayaa ka hadlay cudurrada faafa ee ku dhaca xoolaha iyo sida ugu habboon ee looga hortegi karayo cudurrada noocan ah oo la yidhaahdo infection disease cudurrada faafa waxaa looga hortagaa horta tallaal waxaa ugu fiican oo looga hortagaahi waa in la isticmaalo tallaal tallaalkii marka kii saxda ahaa oo tallaal marka la yidhaahdo oo cudur la tallaalayo ma ahan daawo cudurka neefka la daaweynayo waa bakteriyadii ama jeermiskii waxaan u naqaano cudurka keenayey oo lasoo tabar yareeyey ama lasoo dilay oo neefkii lagu tallaalayo markii neefkaas lagu tallaalo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u sameeyey jirka xayawaanka waxa la yidhaahdaa antibody oo inuu dagaalamo oo isdifaaco neefkii wuxuu ogaanayaa cudurkan jira markuu ogaado jirkiisii ayaa dagaalamaya oo wixiiba dilaya isla markiiba kii soo gala bakteriyada soo gashaba wuu dilayaa dhakhtar kale oo isna hadlay ayaa xoololayda kula taliyey in neefka xoolaha ay ka saaraan marka lagu arko cudur oo dhinacay u karantiilaan dadka reer baadiyaha xoolnaqatada ah waxaan leeyahay marka cudurka ay neefku arkaan qanada ku arkaan horta waxaa muhiima neefka in la karantiilo oo halaa laga dhex bixiyo qodobka koowaad waaye tallaabada koowaad in qof qaada laga rabo ilaa cudurada cudurro faafo waaye way isu gudbinayan xoolaha marka neefka in laga dhex bixiyo xoolihii kale oo meel gaara lagu xiro lana siiyo isaga laftiisa waa qodob loo baahan yahay qodobka labaad baadiyaha xoolaha biyaha ka reebaan markii ay qarar ku arkaan ama fidyo wax lagu sheego biyaha ka reebaan in biyo la siiyaa la rabaa oo la waraabiyo lana karantiilo la kala fogeeyo xitaa maxaan ku rahdaa meel isku dhow xitaa aan lagu kala oodin kan jirin meel gaara la geeyo kan kale geeska kale laga geeyo maxaan ku rahdaa moorada dhinacaas waa karantiilkii waliga wilaayada islaamiga ah ee baasha xamse abu jacfar oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa ka jeediya kelimad kooban maadaama nicmo ilaahayna siiyayo ilaahay ley isin siin abuur wal ancaama khalaqaha lakum isinba sin abuur dhaabsataano igmana faacadsatan isin sin abuur ilaahay ley maylaa budaha qaabkii igmana faacadsado fadni kii xanuunsan lan daawaye fadi inima marar badan laku talada laka tawjiihii ummata dadka dhagna geeljirama wada nagda koran waan wal ambaahanyi wal ambaahan malku wada maaramo geeljirana may wada nagda kor may suuragal ah dadka reer magaalkii ahoo beled rooga ah ugaasiyadaba ka jareena akhyaarta kale haato langeel baadiyahda inay daagaan aan isku yirimaan langmid toosba rooga oo dhaqaalaysada iyo langmid lanka darsada qaraabe inka darsabab langeel doorka inay ka jarna hebel asada hoob leer lamaad oo roogday lang adagaalba intaa ogayaan kale labaad oo roogday sideed oo roogday kaliya marka waa nicmo ilaahayna siiyey subxaanahu watacaala wilaayada islaamiga ah ee bay waxaa ka socda mashaariic kala duwan oo ay soo dhaweeyeen bulshada ku nool wilaayadaasi maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu kordheeyey isbaarooyinka gaadiidleyda lagu baarto mar kale warkan waxaa inoo haya cabdisamed cabdulaahi madaxda maamulka hirshabeelle ayaa bilaabay inay isku qabqabsadaan isbaarooyinka xaddaafka ah ee gobolkaasi ay dhigteen iyadoona mas-uuliyiinta maamulkaas ay isku eedeynayaan inuu midba kan kale ku soo kordhiyay isbaarooyin hor leh cabdikariim nuur xuseen waa la taliyaha madaxa maamulka hirshabeelle wuxuu ka hadlay isbaarooyinka dadka lagu baartay ee kusii kordhaya maamulkaas wuxuu xaqiijiyey in isbaarooyinka ugu badan ee yaala gobolka hiiraan ay u yaalaan guddoomiyaasha gobolka iyo sidoo kale kuwa degmooyinka marka laga yimaado isbaarooyinka yaalla beledweyne buulobarde iyo jallaqsi wuxuu dhanka kale sheegay in degmada matabaan ay tahay degmada ugu daran oo ay yaalaan isbaarooyinka taasi oo u taalla guddoomiyaha degmadaas
hirshabeelle maalmahan waxaa soo cusboonaaday jidkii ka imaanayo gobolada dhexe oo soo marayay hirshabeelle oo ilaa iyo soomaalida soomaalida isku xiraya xoogaa broblem ka jira dhinaca jiiraan jidadkii oo dhan baa qolo walba isbaarigoona u dhigatay walaal kuwa lasoo kordhiyo waaye kuwa lasoo kordhiyo waaye midda hadda ugu daran waxay taallaa matabaan degmada matabaan ayaa maamulkii degmada joogay waxay hor dhigteen baabuurtii jidkaas marayso galmudug iyo ka korba ka imaanayso ilaa xamar iyo usoo jeeday iyo goboladan dhexe oo dhan ayay hor ka istaageen iyagoo dhahaya calashan maadaama canshuurtii barataabka gobolka uu leeyahay anaa gooni u qaadanaya calashan annagu waa inaan halkan ku qaadanaa maamulka maamulka maamulka naftarkiisa maamulka degmada dhig magaaladii beledweyne dhowr isbaaraa la dhigay oo maarata calashan maamulkii dhexdiisa matabaana midaa la dhigay tii matabaana marka baabuurtii ka imaanaysa gobolada dhexe ama ka kor ka imaanaysa ku xayiran ayagoo raba inay ka qaataan dhaqaale inay ka qaataan dhaqaale aysan bixin karin dadka ganacsatada ama dadka masaakiinta a jidka ku safraya markay dheheen lacagta ma bixin karnana waxaa la yidhi halkaasaad joogaysaan dhowr maalmood ay hadda baabuurtaas meesha ku xayiran yihiin lacagay ku haystaan lacagay ku haystaan lacagay ku haystaan maamulka hirshabeelle ayaa ku dhisan isbaarooyinka xaddaafka ah ee u yaala gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale kan hiiraan dadweynaha ayaana aada dhibaato ugu qabaa warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan doornimadan waa inaga intaa